wararka ka imanaya magaalada afgooye ayaa sheegaya in nin dhowaan sheegay inuu ka soo goostay ciidanka soomaalida ee lagu tababarayo eritereya in lagu dilay halkaasi habeennimadii isniinta ninkan oo lagu magacaabi jiray cabdimaalik cabdulaahi xaaji xasan ayaa abbaa ninkaasi cabdulaahi xaaji xasan oo wariyahayaga caashe ibraahim aadan uga warramay sida ay wax u dhaceen wallaahi wiilka horta waxa waaye qadar allah ku dhacday wiilka ciidamadii eritrea kasoo goostou kamid ahay muddo oo adiga labaatan maal labaatan maalmood camal oo joogaaba isaga dham marka marka wiilal ay saaxiiba yihiin ay isla jijireen waa isla casheeyeen xataa waa israaceen adi khilaafaad yaraa ka dhex dhacay waa iskhilaafeena layidhi tooreeyaa lagu duray wadnaha halbowlaha midaa ugu dhacday midna beerka ugu dhacday laba tooreeyaa lagu dhuftay laba tooreeya ku dhacday aniga wiilaa isoo wacay wuxuu yidhi niyo wiilkaaga halkaan yaalaan ujeeda oo naf bixi rabo baabuuran saaraa niyo soo baxay igu imaa intay joogtaa meel hebelan joogaa waa soo cararay anoo soo socdo oo meel laaba soo maraayo bokolle xilli oo shan saax binimayn aheyd mootona mayni baawarna maynin waqti xuna aheyd xaafad gadaalaan kasoo baxay anoo soo socday yarkii wax dilayaaba igu horyimid iyo afar kale dilka goormuu dhacay xali mee habeen hore shan saac marka shalaa la aasay shalaya la aasay waa gartay marka maalmahan isla socdeenaad tiri hore ma u wada socon jireen a hore maba isku kasi jirin maxay maalmahan u wada socdeen marka haddii aad meelaha xuuraamisay kolley waa saaxiibeen oo dhalinyaro oo ninkaan wiil ay saaxiiba ahaan jireen oo ninkaan ninkaan la jiray micnaha qofka ani aa saaxiib ilayn qofka kaloo la jira caadi baa mogtahay waa raaci kartaa haye marka barnaamij noocaas waay kolley had micnaha wax kaloo baaritaan dheerna weli masii gelin ba baaritaan wixii aan dowladda ku shuqulle haddaa la baaraa dilka waxuu ka dhacay suuqa jaadka afgoye suuqa ka dhacay suuqa jaadka afgoye ka dhacay kolley baarisaa weli socoto annaga hadda qof aan leenahay hebel aan micnaha barnaamijkan ka dambeeya aan leenahay malahan weli baarisaa socoto c a d baaritaanka waa wadaa hawsheeda waa lagu jiraa wixii raada soo baxana kolley waa isu sheegayna kolley wixii ka dambe hadda kadib waxaad iiga warantaa marka wiilkaaga goormuu ka soo noqday eritrea oo afgooy yimid labaatan maalmood oo juusta u jooga afgooy etoobiya soo joogo isoo wac maqallaan joogaa wilniyo aniga ciidankii waa fahmi waay waa kasoo goostay tababarka hal sana iyo toddoba bilood ka hor unoo dhammaaday waa soo baxay meeshaan joogaa lacag ma haysta ogow lacagaan u diray waa soo waday meel la yidhaahdo maqalla oo aan kasoo waday waxaan keenay meel la yidhahda samaara meel la yidhahdo muddo joogay nin sargaala meesha kasoo waday lacagaan ku bixiyey jigjigaa la keenay jigjigo kasoo baxay hargeysuu imaaday dowladda garow ay qaabishay garow waa qaabish waxay dhahan ninka intuu noo joogaa dowlada u noqonaa askartaan oo ka tirsan yaha dowlad waa dowlad soomaalina waa soomaali marka waxaa idhaani ninkaan ciidanuba ka tirsanaa ciidankiisa kusoo goostay bal annagana intaas sana uu naga maqan yahay mana araga soo fasaxa iraa imaadeen lix maalmood oo meesha joogay waa la soo waday waa soo baxay afgooy u yimid labaatan maalmood oo joogo marka muddo intee la eg ayuu tababarkaasi eritrea ka socday ama uu u tegay uu ku maqnaa
laba sana iyo afar bilood ayuu maqnaa oo eritrea u joogay anaaba ku daraba micnaha isagoo iga dhuuntay markuu iga dhuuntay ninka ciidankan ku jira hadii layidhi ninka markaba waa qasbiya marka dooba ciidanba dhex galay oo meel ku ogaay waxaa yar iska baxaan yar khalaas waa dhamaad meel lagu ogaado marka afgooy muxuu ka qabanayay ma ciidamadiiba kasoo goostay oo uu ka baxay ma si kumeel gaaru u joogay muxuu afgooy ka qabanaya adi meeshan meesha hadda kusoo dhibooday oo iska ay rag badanay ahayn keligiis masoo goosteen rag badan ay kusoo goosteen waa yimid ninkii hadduu yimidna ad micnaha ani ma burinayo mogtahay ciidankiisina waa maqan yahay weli lama keeni hadii ciidankiis la keeni laha xataa dowladda aan utagi lahayna waxaan dhihi lahay ninkaan ninkii meeshaas kasoo baxay waayo ama dowladda waa qaabileed ama waa dhaafileed hadda joogitaanka inta uu joogana kolley micnaha xeryahan booliiska iyo meelahan amniga haka dheeraannayo meelahan kala hagelin sidii meelahaas u joogay anaaba askariya oo dhex joogayba ani naftkii askariya ayaa kula hadlahay dhegaystayaal kaasi waxau ahaa cabdulaahi xaaji xasan oo ahaa aabbaha nin ka mid ahaa askartii soomaalida ee lagu tababarayay eritereya oo dhowaan halkaasi ka soo goostay oo habeen hore lagu dilay magaalada afkuuye waxaana uu warramayey wariyahayaga caashe ibraahim aadan